gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ay wehlinayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshiro ayaa shir gudoomiyey kulan lagu dhaarinayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka xubnaha wasiirada cusub iyo ansixinta la dagaalanka dambiyada abaabulan ee qaramada midoobay mudanayaasha golaha shacabka ayaa qaatay dood lagu ansixinayay la dagaalanka dambiyada abaabulan iyo bartakooladiisa waxaana u codeeyay heshiiska qaramada midoobe ee la dagaalanka dambiyada abaabulan boqol soddon iyo sideed xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday saddex kalena waa ay ka aamustay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo kulanka soo xiray ayaa ku dhawaaqay ansixinta heshiiska qaramada midoobay iyo la dagaalanka dambiyada abaabulan xildhibaanada sharafta leh waa idin macelinayaa shaqi wanaagga la qabtay labadii heshiiskii imtixyaadkii maanta noo arintan waa noo dhammaadeen hal arrin baan rabaa xildhibaanada inaan ku dhiirigeliyo khaasatan guddiyada waad ogtihiin kalfadhigeena gebagabuu marayaa waxaa noo yaala shuruuc aada muhiim u ah badan ayaa loo yaalaa guddiyada waxaan ku dhiirgelinayaa waxaan ka codsanayaa in maaragtay hindishaceedad ay haayaan golaha guddiga joogdada dhaqso u keenaan soo dhammaystiraan walaalayaal koorumkeena guud ahaan waa boqol iyo afartan iyo saddex xildhibaan waxaa aamusay saddex xildhibaana ka aamustay laba xildhibaanna waa diideen boqol soddon iyo siddeed waa oggolaadeen sidaa daraaddeed heshiiskii qarmid mid ay ku yimid oo sidii gudugo soo jeedeen loo qaatay qodobadii raseefada la caddeeyey waa ansax aad iyo aad aad u mahadsantihiin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey muhiimadda kulanka waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa guddiga iskaashiga caalamiga ah iyo garsoorka shaqadooda adag iyo howlkarnimada ay arrintan ka geystay doodihii iyo falanqayntii ay sameeyeen waxay horseedeen in heshiiskan muhiimka ah la ansixiyo taasoo soo dadejinaysa horumarka soomaaliya ee dhinaca cadaaladda iyo amniga baarlamaanku wuxuu tallaabo muhiim ah qaaday waxaana rajaynaynaa in madaxweynuhu si dhaqsale u saxiixi doono heshiiskani si uu noqdo sharci rasmi ah oo dhaqan jara ugu dambayn waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa hoggaaminta iyo sida aad a uga go-an tahay xildhibaanada ilaalinta nidaamka sharciga iyo la dagaalanka dembiyada abaabulan ee halista ku ah bulshada soomaaliyeed waxaan si ku kalsoonahay inay wada shaqaynteenu sii socon doonto si loo xaqiijiyo horumarka iyo badbaadada soomaaliya waad mahadsantihin hiddisaciyeedkii maalgashiga waa ansax aad iyo aad aad u mahadsantihiin marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoonka golaha shacabka guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenada roolkii iyo maamulka hawshaan shaqadan inta ay socotay ee doorka ay ku lahaayeen iyo maadaama boroses iyo wakti dheer ay qaadatay guddoomiye sidaan la soconay dee sharcigan janawari labada kun labaatan iyo saddexdiyaa la keenay sanadkaana waa arkaysin waa labada kun labaatan iyo afar waa olmost laba sano socday broseska isku celcelinta sharciga broseskiisa intaas roolkii aa kulahaydeen iyo hoggaankii aa kulahaydeen iyo dulqaadkii aa ulahaydeen inaad mataqaanaa rabteen inaad xal u heshaan aadaan idinku mahad celinaynaa qodobka labaadna waxaa rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibadii guddigii nagala shaqaynayey ee guddoomiyaha iyo xubnaha guddiga halkan qaarkood ka hadleen iyo xubnaha kaleo halkan fadhiyo roolkay ku lahaayeen in sharcigan laga gun gaaro oo maanta dee ansixintiisii ugu dambeysay laga sameeyo kala fadhigan ayaa noqonaya midkii soddon iyo saddexaad ee yeelanayso xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo lagu ansixiyey la dagaalanka dambiyada abaabulan ee qaramada midoobay iyo hindisa sharciyeedka dhisidda hay-adaha maalgashiga soomaaliyeed